dhegeystayaal markan waxaad kusoo dhawaataan barnaamijka faaqidaada toddobaadka waxa uu ku saabsan yahay sagaal sano guuradii kasoo wareegatay markii la furay idaacadda v o a qeybtada afka soomaaliga aragtida ay dadweynuhu ka qabaan iyo sidoo kale maamulka idaacadda oo ka jawaabaya su-aalahaasi ayaan idin soo gudbinaynaa
kulanti wanaagsan saaxiibayaal ku soo dhowaada barnaamijka faaqidaadda v o a laanta af soomaaliga maanta ayay sagaal sano jirsatay isbeddelladii ay idaacaddu soo martay waxyaabaha u qorshaysan xilliga dhow hambalyo iyo talooyin ay noo soo direen qaar ka mida dhegaystayaasheenna ayaynu barnaamijka ku soo qaadanaynaa mar kale iyo faaqidaadda todobaad markii ugu horreysay idaacadda v o a laantiida afka soomaaliga waxa ay howlgashay labiyo tobankii disembar kuniyo sagaal boqol iyo labaiyo sagaashankii waxaanay hawada ku jirtay ilaa bishii meeye kuniyo sagaal boqol iyo afar iyo sagaashankii laga soo bilaabo markii v o a soomaali dib loo furay waxaa maanta u go-ay sanadkii sagaalaad laba iyo tobankii februaayo labada kun iyo toddobadii ayuuna ahaa wakhtigii ay soo rogaal celisay waxaa bahda v o e da soomaaliga oo uu matelayo madaxa laanta cabdiraxmaan yebarow ay hambalyada iyo farxadda la wadaagayaan dhagaystayaasheeda oo qeyb weyn ka ah horumarka ay idaacaddu ku tallaabsatay waxaa v o e da laga dhagaystaa guud ahaan caalamka iyadoo la adeegsanayo aalado kala duwan waxaa hambalyada qayb ka ah dhagaystayaal kumanaana oo ku nool afrika iyo bariga dhexe kuwaasoo idaacadda afarta xilli ay hawada soo gashaba ka dhagaysta kana akhrista tv-ga gaar ahaan dayaxa carabsadka waana warbaahinta keliya ee af soomaali ku hadasha ee satalaadkaasi lagala socdo magaalada muqdisho waxaa idaacadda v o a sii daaya afarta xilli ay maalin walba hawada soo gasho idaacado f m oo ku dhow toban haddii aanayba ka badnayn taasoo saamaxda in dhagaystayaasha ugu badani ay baahinta v o edu gaadho magaalada nairobi waxaa ku dhaqan tobanaan kun oo soomaali ah oo isugu jira degaan iyo qaxooti dadkaasi waxaa ka mid a in badan oo si toosa ugu xidhan idaacadda v o e-da wariyaheenna nairobi maryan maxamuud barre ayaa qaar ka mid a dadkaasi weydiisay sida ay sagaal sano kadib u arkaan barnaamijyada idaacadda iyo waxa ay ku talinayaan maxamed maxamuud calasow oo si gooniya u xiiseeya dooda gaaban iyo faaqidaada toddobaadka isagoo dhanka kalena ku taliyey in casharo diiniya lagu soo daro idaacadda
v o a waxyaalo badanna way qabatay dagaalkii sanay shaqaynaysay waxyaalana ha laga daayo waa dhihi lahay horta waxyaalaha lagu soo daro aan dhihi lahay waa in lagu soo daro qayb diina oo diinta ka hadlaysa waa in lagu soo daro barnaamijka aan si gooniya u xiiseeya waa laba barnaamij wey kan la yidhaah dooda gaaban iyo kan la yidhaaho ma garanaysa jimcada baxa haa kan jimcada baxa laakiin waxaan leeyahay ha laga daayo afarnimo istaageersan in la keeno haddii kale waxay noqonaysaa maaragtay ma garanaysa nin dooran doorta ha u dhahdeen bay noqona waa dad iska soo horjeeda waa in la keeno iyadana waa jeclaan laha barnaamij waxyaalaha markaas taagan iyo toddobaadka wixii taagan bay ka hadlaan waa barnaamij waaqixiga la socda magarat dhegaystayaasheena kenya waxaa ka mid a madaxda wadanka kenya ee soomaalida maxamed faarax shuudiya oo ka mid a baarlamaanka kenya ayaa bogaadiyey kaalinta warbaahineed ee v o a soomaaliya horta waxaan nii hambalyanayaa idaacada v o a oo waktigeeda soomaali maaragtay iyo bulshada soomaali ku jirto adduunweyneha kulli caalamka oo wixii soomaaliya ka jiray adduunweyneha kulli maarata u bandhigtay v o a waxaan dhihi rabaa waa idaacad oo madax banaan ah oo meel kastaba laga maqlaa warkooda iyo meesha joogto faa'iidadeeda waa waan darenay soomaali wakti dheer yaa wadanku burburnaa marka v o a shaqo xoog leh waxay qabatay inay soomaalida maarata isku keento fikradooda isku keento idaacada ugu hore la dhegeysan jiray b b c iyo keliya aheed marka v o a markay soo gashe waa faa'iido badan baa laga gaaro oo wixii adduunweyneha ka jiro ama soomaalida si maarata burburka looga bixin laha bay maaragtay iy ka hadlaysa washington ama maraykanka waa wadan horumare waa wadan maraykanna waxay ku horumarsay fikradda madax banaanka ah v o a na waxay keentay fikrad badan oo madax banaan ah inay soomaali meejay jirtoba maaragtay nin kastaba fikradiisa u dhiibto marka waxaan leeyahay hambalyo v o a hambalyo waxaan sugayaa in programmation muddada maaragtay ee dabeesha ku jirta inaa ku kordhisiin oo wati wakti badan dadka hasiisiin habeenkii iyo salaadii iyo niska dambe iyo iyo meelaha shan kordhaartii la dhegeysto v o a marwa caashe axmed cabdalla waxay ka mid tahay siyaasiyiinta caanka ee soomaaliyeed sidee ayay caasha u aragtaa idaacadda v o a soomaaliya barnaamijyada ay xiisaysana waa kuwee run ahaantii haa waana ka qayb qaadan jiray barnaamijyadeeda from the beginning markii la la aasaasayna waan ka warqabay dad badan oo aan aqaano oo wariyayaal ah oo aad iyo aad u fiicanna way ka shaqaynayeen waana ka shaqeeyaan hadda waa idaacad runtii lagu tashan karo wax badan oo wanaagsanna shacabka soomaaliyeed run ahaantii u baahisa aad bay interesting u yihiin dhinaca siyaasada dhinaca wacyigelinta dhinaca maaragtay dhinac kasta xagga nabadaynta waxaan aad u dhegeystaa wicitaanka dhegeystaha barnaamijka la yiraahdo ee soo marmar iyo falanqeynta labadaba aad baan u dhegeystaa marka run ahaantii aad bay u tahay maaragtay dadka soomaalida wuxuu ku taallaa in tras badan dadku siiyaan ay sugaan dooda gaaban inkastoo aan wax badan ka qayb galatay with yaasiin maxaa la yaasiin wardheere adigana mar aad samayn jirtay maryan ruun run ahaantii aad buu u yahay cajaayib waa dood yaroo kedisa laakiin runtii aad iyo aad mashhur u leh oo oo maaragtay mar walba ka ka turjunta dareenka dadka soomaaliyeed ama xagga siyaasadda ama xagga wacyigelinta ama xagga xitaa sometimes marmar xagga dhaqaalaha iyadoo looga hadlayo badan waan arkay maxamed cabdiraxmaan cali waa dhegeysto si gaar u xiiseeya barnaamijyada heesaha iyo salaamaha iyo weliba kan hidaha iyo dhaqanka ee idaajaha uu daadihiyo horjoogayaasha v o a ayuu ka codsaday in barnaamijyadaasi wakhtiga loo kordhiyo oo la ballaariyo aadaan udhegeystaa waxaan dhegeystaa tan galabti ilaa iyo tan fiidfiidki wallahi v o ed waxaa weye warbixinta adduunka o dhan anaa oo breaking newska ah iyo barnaamijyada ay soo geliyaan oo kale sida barnaamijyada ministirka waxyaalaha aada usoo taageera maaragtay nolosha biniaadanka wallahi v o ed waxaa weye in lagu soo kordhiyo macnaha heesaha iyo barnaamijka biyaha dhaqanka maaragtay in ay barnaamijkaas in lasii badiyo sida af soomaaliga lagu baran lahaa in la ballaariya jeclaan lahaa wallahi v o ed waxaa weye dhamarnaan waa in hambaliyeynayaa shaqadaa wadaan lasii ballaariya wararkan macnaha soomaalida aad usii gaarsiiyo maryan maxamuud bare v o a nairobi magaalada hargeysa waxa ay ka mid tahay magaalooyinka ay ku sugan yihiin dhegeystayaasha ugu badan ee v o a waxaanu idiin soo gudbin doonaa warbixin ku saabsan sida shacabka magaaladaasi ay u arkaan barnaamijyada iyo wararka ay idaacaddu tabiso hase yeeshee marka hore aanu dhegaysanno aragtida xukuumadda somalilan ee v o a waraysigan waxa inala socodsiinaya wariyaheenna hargeysa cabdixakiin maxamuud shirwac cabdilaahi aadan cumar oo ku magac dheer wayib waa saxafi roog cadaayo muddo dheerna bahda warbaahinta kasoo shaqaynayay qoraacaanana ka ah dhulka soomaalidu degto isla markaana haatan ah la taliyaha wasiirka wasaaradda warfaafinta somalilan haddaan ugu horeynba cabdillahi saas ugu horeysa ku weydiiyo ka somalilan ahaan seed u aragtaan idaacaddii hadda way sagaal soosanaysaa hadda maxay muddadaas sagaalka sanadooda ee dadka dee warbaahinta muddada kasoo shaqaynaya sida gaarkaana isha wahayaa tahay mas-uul dowladda somalilan ka tirsanna waa tahay maxay intaa ku wanaagsanayd se maxay ku dhaliilanta in wax laga bedelo baahna aad iyo aad baad mahadsan tahay cabdixakiim runtii horta maxaan ku dhahdaa imika waxaad moodaa idaacada idaacadda v o da inay horta gees wada janjeeraan oo ay maxaan ku dhahdaa dhinac u wada shaqeeyaan oo ay dowladda soomaaliya ka jirtay federaalka la sheego inay u wada shaqeeyaan kudhigood ayaad moodaa ee aanay inta kale ee soomaalida ah aanay dhex u ahayn markaad dhegaysato eed eegto eed miisaanto bal marka ay wax ka sheegayaan puntland oo kale weligood iyo allahood ma faragashadaan adhoona inay ka baqaanayen kale oo malaha dee xarig iyo waxbay ka baqaan iyo si kaloo loo khaarijiya iyo wax laakiin marka ay arrimaha somaliland ka hadlayaan waxa weeye ma aha wax fairnessa ma sameeyaan markaad eegto masalan doodoo kale oo ay inta badan sameeyaan afar qof bay u yeerayaan hal ninoo somaliland ay dhex dhigayaan amba hal gabadhoo somaliland waa unfair de waxa weeye mararka qaarna iyagoo waxba weydiin ayay maxaan ku dhahdaa nin garooba jooga war ka qaataan iyagoo ka warramaya laascaanood arrintaasna doo gaf bay ku tahay mowta somaliland waxyaaba badan bay ka tirsanaysaa dee arrintaasna waa waxyaabaha mowta waa ma fiicna kolleyba dee waxa weyaan meel cid kastaba cid bay ku xidhan tahay oo masalan dee haddii ay warfaafin tahay waxay ku xiran tahay de wasaaradda warfaafinto inay wax weydiiyaan bay ahayd oo ira waxaasaan doonay inaan qabanay saaisaa ilaa cidda kaba hor joogto somaliland waa meel dimuqraatiya miidiyaheeda waa loogaya siday wax u qoraan siday wax u sheegaan marka laakiin haddana kolleyba waxaa looga baahanya qofku inuu sameeyo isbarbardhig oo uu wax walba dhinaca kale ka eego
geesta kale markaad eegto dhinacaas waa dhinacii aragtidii dhinaca negativeka markii dhinaca kale eegno maxay ku wanaagsantay intaasi ay idaacaddu ku kobacday muddadaasi haddaad eegto anigu horta dhinaca entertainmentka aad baan ugu jeclahay oo ku fiicanta oo amadaalada aad ba ugu wanaagsantahy maxaan ku dhahdaa wararka laftiisa ma xuma oo marka imika la eego waxaa dad badan bamika waxa aaminsanyiin xoogaa b b c da yara ka yara moodo inay ka yara horumartay moojiba xagga waktiga inay tahay oo masalan warkii awal ay shanta markay b b c d iyo waxsoo afartay tan sheegaysa markaa dee soomaalida waxay tiraa war la qaba xiisa mar walba warkii waa lasii sheegay therefore markaad iyada afarta dhegaysato dee markaa mar kale uma baahnid habeenkiina way ka horreynaysaayoo wixii kale cusub iyo habeenkiina uga horeynaysaa marka waxay la tahay inay sidaa tahay sida ay xogaaga maaragtay dadka badan ay iminka uheysatay u kasbatay ay tahay saas waayo maxaad soo jeedin lahayd imanka tusaale ahaan oo kale the somaliland idaacaddu xidhiidh bay la leedahay hadda warbixinaa inta badan lagala soo xidhiidhaa warar baa lagala soo xidhiidhaa waraysiyaa laga qaadaa somaliland dhacdooyinka ka dhacaya ayaa la tabiya ama bulshada loo loo gudbiya intaasi xidhiidh baa dhex mara idaacadda hadday noqoto xarun ay ku leedahay iyo weliba xidhiidhada kala duwan maxaas leedahay way habboonad in lagu soo kordhiyo ama xidhiidhada markaynu ka hadlayna ama wax laga bedelo horta anu waxaan jeclahay inay horta intii hore in laskaga soo dhawaado v o da oo ay v o duna ay somaliland u cadaalad samayso oo dhinaca warka ah oo ay maaragtay dee shuruucdii saxaafaddu ay lahayd ay dee iyadoo eegaysa anay ka tallaabsan oo dee aynu isla wada garanayno dee marka qofku masalan uu dhinaca qura inuu wax ka qaataa dee waa iska ma fiicna mawtay marka uu cid dood dhex gelinayana dee waxaa loo baahanya doodaas inay noqoto mid isku miisaaman xataa marka xagga shakhsiyaadka aad ka eegto iyo xagga tirada markaad ka eegtaba waxaa loo baahanya in la miisaamo marka runtii de wararkana hal markay war qaadanaysana inaanay ka qaadan de maxaan ku dhaha garowe markay somaliland ka hadlaysay ila somaliland eeg xuduuda iyay leedahay adu hadii iyagu hadday doonaan haba ku sheegaan inay sheegato laakiin waxa wey xuduudaha iyadoo ay leedahay ee dee maxaan ku dhahdaa ay ay iyadu xukunto ay ka taliso dee maaha inay meel kale ka wareystaan marka waxyaabaha cabashooyinka keenay ee somaliland ay maratay inta badan kaga cabataa v o da ayaa waxyaabahaas iyadana waxaa u fiican inay dadka reer somaliland kasbatee inay iska sii fogeysaa uma fiicna cabdulaahi aadan cumar wayab ayuu ahaa oo cabdixakiim maxamuud shirwac hargeysa ugu waramayey idaacaddu waxa ay tabisaa barnaamijyo kala duwan oo qaabab kala gedisan loo dhigo waxaa ka mid a faaqidaadda dooda gaaban wicitaanka dhegaystaha iyo barnaamijka dhakhtarka weydihi oo dhammaantood ah kuwo ay dadweynuhu qayb ka yihiin codkoodana ku gudbiyaan waryaheena barkhad maxamuud kaariye ayaa qaar ka mid a dhegaystayaasha v o a ee magaalada hargeysa la sheekaystay warbixintana inoo soo diray tan iyo markii la aasaasay laanta afka soomaaliga ee v o w waxaa dhegaystayaasha ku xidhane ay kala socdeen barnaamijyo kala duwan kuwaasoo qaarkood toddobaadla yihiin qaarkoodna maalin leh barnaamijyada faaqidaadka toddobaadka dhakhtarka weydii dooda gaaban iyo wicitaanka dhegaystaha ayaa barnaamijyadaasi ka mid ah siyaabo kala duwan ayay dadweynuhu u arkaan barnaamijyadaasi axmed cabdilaahi waxa uu ka mid yahay dhegaystayaasha ku xidhan idaacadda v o w waxa uu ka hadlayaa barnaamijyada inta badan dhegaysta iyo aragtida uu ka qabo horta waad waad mahadsantahay marka hore adig iyo v o waad mahadsantihiin badanaa idaacaddan weliba waa waktiyada dadkaan qaylin baan ku jiraayo waxay ii soo gashaa waktiyada aan iska haysto waqti jaaniska aad baan ula socdaa waana ka helaa barnaamijyadeeda aad u wanaagsan yihiin oo kan caafimaadka horta waa kugu muhiimsan oo waxaa laga helaabaa qofkii bukay baa helaya si isagu laftigiisu dawadiisii u doontaba oo inta dhakhtarka la weydiiyo xanuunkiisii laga la weydiinayo isna dhakhtarkii ka jawaabayo oo wixii la qaadanayay uu sheegaya isagoon dhakhtar batakin ba iska daweeya aniga laftigaygaa dhakhtar iskaga daweey taha tan kale dadweynahan mid kula talin lahay horta barnaamijyadan loo soo diyaarinayo inay dadku fahmaan oo waxa looga jeedo iyo macnaha qof kan loo soo fadhiisay nin mas-uula loo soo fadhiisinaya waa kan wicitaanka ee inta mas-uul lasoo fadhiisay wax la weydiinayo ee su-aalaha la weydiinayo in dadku hadday iskaraameyn waayaanna dee karaame ma jiraysay ka dhigan tahay in adiga lagu karaameeyo qofkanaad karaamayso ayay muhiimad ku jirtaa marka in ninkan mas-uulkee lasoo weydiiyey ay dadku u fahmaan in la weydiinayo wixii dadku u baahnaayeen waxaad nooga qabatay halkeedna gaadhsiisay halkeedna la damacsantahay inaadna gaadhsiiso inay sidaa u fahmaan laakiin aanay u arag in ninkan weerar lagu yahayo ay weydiiyaan su-aala aan loo baahnayn geesta kale warda cawil sidoo kale waxay ka mid tahay dadweynaha ku dhaqan magaalada hargeysa ee la socda barnaamijyada v o a waxay cabiraysaa aragtideeda la xidhiidha barnaamijyadaasi iyo waxay la tahay in lagu kordhiyo marka ugu horeysa barnaamijyo aada u fiican bay v o edu qabataa oo kamida kuwa aad sheegtay inta badan kuwa aan xiiseeyo waxaa kamid a barnaamijyada dooda gaaban iyo dhakhtarka waxweydiye markaan eego dhinaca ka dooda gaaban oon anigu aada u xiiseeyo waktiga un baan oran lahaa waktigoo aada u kooban doodii oo la xiiseynayo baa one point iyadoo aadan sidii u xiiseynaysay bay hal mar ku go-aysaa kaa dooda gaaban oo kale in waktigeeda haddii yar kordhin karaana macquul tahay la kordhiyo mawaadicda lagu soo qaato laftarkooda way iska fiican yihiin anigu intaan dhegaystay qaari qanciyaa way ku jiraan waxa ugu badanee dadkeenan haddaan inaku nahay soomaalida aan u baahan nahayna waxa weeyaan in arrimihii bulshada laga hadla inta ugu badan kaasaan xooga ay saar odhan lahaa qolooyinkeen qolooyinkiina v o eda inay xooga saaraanka arrimaha bulshada oo bulshada wax badan si ay u kala faa'idayso si aan qof aan waxaan ogeyn oon la soconini markuu doodaa dhagaysto uu in yar uga faa'iido uu intii isaguna in kale usii gudbin karo saasaan oran lahaa ka dhakhtarka wax weydii laftarkiisa waqtiguu ku kooban yahay laakiin wax macquula laga faa'iidaystayo su-aalo badan oo bulsho badan u baahnayd baa qof soo weydiinayasa intii dambana ka daba dhegeysanaysa ka faa'iidaysaa waxaan jeclaan lahaa dhakhaatiirta xagga indhaha oo kale caruurta waxyaabaha dadkan inteena soomaalideena inta ugu badan uur ku jirtay ka cabataa ama gastric iyo waxaas in kuwaana lagu daro aad baan u soo dhaweynayaa barnaamijyadan waan ku faraxsannahay v o da huda cali xasan waa gabadh dhalinyaro ah in badanna ardayada ahayd waxay ka sheekeynaysaa siday isku barteen iyada iyo barnaamijka dooda gaaban ee ka baxaa laanta afka soomaaliga ee v o a waxaan runtii odhan lahaa waxaan ugu dhegeysi badanahay barnaamijka dooda gaaban oo runtii lagaga hadlo inta badan mawaadiic waktiga taagan ama xaadir ah ama xasaasiyaba oo runtii soo jiidasho gaara isagu leh wax taagan laga hadlayo ama wax xiisale laga hadlayo ama arrin muuqato runtii dhegeysiga dadweynaha soo jiidata lagu falanqeeyo runtiina waa ka ugu badan ee idaacadda dhegeysan jiray baan filayaa waktiyadaan ku socdo jaamacadaha oo kale aan tegayo oo kale anagoo baska saaran ay soo galaan oo laisku qaba jiray noodaan dhegeysana iyo iyo waa la dhaafinayaa runtii barnaamijkaas aad aad ii xiise geliya isagoo runtii anigu arday baan ahay in badan marka barnaamijkaas oo kale wuxuu ku dhici jiray waktiyo ardaydu jaamacadaha ku socdaan oo la degdegayo la cararayo oo runtii wuu nagu yaraa wakti ka yar habboon oo kale baan runtii rajayn lahaa in lagu bedelo ama subax hore oo kale waktiga shaqada intaan la gelin oo kale waktiyada qofku fresh ayuu si fiican maskaxdiisu usoo usoo jiidan karto intaasoo keliya maaha ee barnaamijyada kale ee ka baxa laanta afka soomaaliga ee v o a ayaa inta badan dadweynaha ku xidhani u arkaan kuwo ka turjumaya baahida ay qabaan halka qaar kalena ay qabaan aragtitaa ka duwan oo ay ka mid tahay in wakhtiyada barnaamijyada qaarkood la kordhiyo ama qaarkood mawduucyada qaar loo xulo barkhad maxamuud kaariye v o a hargeysa weli dhegaystayaal waxaad la socotaan barnaamijka faaqidaada toddobaadka oo muqdisho idinkaga imanaya waxaanan u gaar yeelnay munaasabadda xuska sagaal guurada laanta af soomaaliga ee v o a oo maanta ay sagaal sanno u buuxsantay shacabka ku dhaqan magaalada boosaaso waxa ay madaxda iyo wariyeyaasha laanta af soomaaliga ee v o a la wadaagayaan dabaaldega iyagoo hambalyada munaasabadda dhankooda ka soo tabinaya si lamida sida goobaha kalena waxa ay v o a weydiinaysaa horumarka ka sakow in ay jiraan dhaliilo ay jecel yihiin in meesha laga saaro amaba waxyaabo ay isleeyihiin way habboonaan lahayd in la soo kordhiyo faadumo yaasiin jaamac ayaa dhegaystayaasheenna boosaaso qaarkood la kulantay bismillahi raxmaan raxiim waxaan lahaa yaasiin xaaji cabdullaahi beeldaaje oo boosaaso degan horta dhammaan shaqaalaha iyo v o eda iyo madaxda waa u tahneedinaya waxaan leeyahay sanad gure wanaagsan idaacadda v o eda waxay idaacad kusoo biirtay idaacadda kodla afka soomaaliga aad baanan ugu hambalyeynayaa aad bayna waxtar badan u samaysay intii ay jirtay programmada ka baxay iyo magaranaysa waxyaabaha ay soo kordhisay iyo sida loo dhegeysto iyo waktiga la dhegeysto intaba waa waxay ahaayeen wakti ku habboon iyo yacni barnaamijyo ku habboon oo cusootiisa oo aada looga faa'iidaystay aniguna waa ka mid ahay dhegsaasha ku xiran ilaa iyo wakti badan yaasiin maxaad ku dari lahayd barnaamijyada v o a ka baxa mase jiraan kuwo aada isleedahay kuwo kale lagu bedelo ha waxaan jeclaan lahaa barnaamijka baxaa jimcaha oo falaqeynta iyo dooda oo kaleeto barnaamijka islaamka oo isku isku dhow dhow in mid looga faaidaysto waqti kale wax kale looga faaidaysto maadaama isku wax laga hadlay falaqeynto kale brogram baa laga hadlaa waqti war waxaa dhacay ama arrin dhacday ama arrin taagan doodana isla arrintaas lagu qabtaa marka waxaan jeclaan lahaa in programmaad waktigu maadaama qaali yahay in waktigaas kala haray wax kale ama brogram kale oo markaa taaganood ka faaidaysan lahaayeen laga faaidaysto maxamed faarax ciise gaashaan ku magac dheer horta marka ugu horeysa munaasabadda faadumo inoo ka faa'iidaysanayo waxaan rabaa inaan hambalyo diiran u diro dhammaan dhegaystayaasha barnaamijka voice of america iyo shaqaalaha ka shaqeeya meel kastoo ay joogaan wariyayaal ha noqdeen ama maamul iyo madax ha noqdeen waxaan leeyahay sanadkan sanadkiisa kale bashbashii barwaaqo ku gaara anigu waa dhegaystaa voice of america ima dhaafto inta badan laakiin waxaa iska jira barnaamijyo badan oo muxuu ahay yani aad leedahay waa laga is hagaajin kari lahaa sidaas way jiraan waxaa ka mida masalan barnaamijkan dooda gaabanoo laba qof lagu waa fiican tahay dooda laakiin dadka la keenayo heerkooda iyo aqoontooda iyo shakhsiyadnimadooda waxaa la rabaa qof weyn oo miisaan leh oo bulshadu wax ka dhegaysan kadho waxaana aqoonule uu sheegayo inay noqoto qofkii qof aan laba garanayno sanya sumadla ah haddii la keeno wax dhegaysanaya wax bulshada uu kordhinayo midna ma laha ama barnaamijka dad culays oo waslayna mar walba keena ama haddii kale iska tirtira habka wariyaashu ay waraysyada u qaadaan ama ay eh, barnaamijyada u jeediyaan soo aragtaa barnaamijkaas muxuu ahaayey ee, ma xuma wariyaashu dad badanoo waayaaraga bay leeyihiin qaar muxuu ahaayey iska ee, ah ee, waxyaalo iska hoose oo bilow dabeel ka hadlaana waa iska jiri jireen qaarkood hadda laga eriyey meesha waa jireen laakiin dadka hadda jooga runtii dadaan dhaliilayo maaha aad bay u fiican yihiin wiilal iyo gabdhaba aniga waxaa la yidhahaa cabdirasaaq awal axmed suufina waan ku magac dheerahay horta marka hore ee dhammaan waa idin salaamaya intaad tira ka tihiin cabdiraxmaan yabarow shaqaalaha ee tirtirayaasha meel kastoo aad joogtaan soomaaliya iyo dibaddaba waa idin salaamaya salaan kadib waxaan leeyahay wallaahi waxaan u arkaa inta ay jirtay inay bulshada wax u qabatay aadna waan u dhegaysan jiray oo v o da baa soo gashay raadiyaha inoo keena ama idaacadda ama dhalada ina geey ayaan dhihi jiray ma garatay Een, waana laga yaabaa dee si kasta oo qofka u dadaalo in wax dhaliila yimaadaan laakiin aniga xaggayga wax hadda aan v o a ku dhaliilo ma garanayo laakiin inaan wacyigelin ku sameeyo oo idhaahdo dadaal sameeya oo bulshadana u cadaalad fala oo barnaamijyo kale oo waxaan dhihi lahaa sida majaajilooyinka iyo waxyaalaha dhaqankaa iyo ku kordhiya barnaamijyada aad samaysaan oo soo daysaan macnaha waxaa jira erayo googoos ah oo dhaqana iyo waxyaala yaryar oo kooban oo muddo yar ku bixi kara oo dadka aad ugu macaan ilaa annagu maraykan maahina soomaali baan nahay ma ogtahay heesta ay ku soo gasho v o a waxaan dhihi lahaa inta la bedelo iyadoo soomaaliyaysan waxaan kaleeto intaa ku daraya anugu abwaan baa nahay abwaaniinta waxay ka mid yihiin saxaafadda qayb ka mida weeye dhowr kelmadood oo gabay hala ku daray oo aan badnayn iyagoo u dhexeeyo bulshadu dhex ku hirataaye dhalasiyo ma eegaan nimay dhaxal wadaagaane dheef iyo hunguri laguma sabo dhuuni iyo soore waa garsoorayaal labada dhinac dheegna aan xigine markay taladu dhiiriga gashay dhaab ka bixiyaane nin kastaba ha dhamo ee iyagu waa u dhididaane afartaa dhammeeyey waxaan dhinac ka raacsiiyey dhuguf laguma aamino hadduu dhaanku yahay guule hadday dhooban tahay ceelka waa loo dhaqsanayaayo dhooma haddaan loo xadadin dheelliwow haliso dhabakiya waxaa loo diraa doobki dhaabane eh dhalandhoolka maanta waxay dhigadka jiirtaaba goortuu hogaamada dhifsado dhoocilkuna daalo waa maraaxil lagu dhexo halkay kaga dhigayaan nin dhammaysta iyo caaqil baa soo dhadhaansadahe dhibicna kama ridaan haamihii dhumucda weynaaye loomana hor dhigo awrkii aan socodka dheerayna nin kastoo xildhibo waa sidii dhaanshaw oo kale ah nin kastoo xildhibo waa sidii dhaanshaw oo kale ah
wasiirka warfaafinta maamul goboleedka galmudug maxamuud aadan cismaan masagawaa ayaa hambalyo ku aadan munaasabada sagaal guurada soo laabashadii qaybta af soomaaliga ee v o a la wadaagay maamulka iyo wariyayaasha idaacadda waxaana u waramay wariye cabdiwaaxid macalin isaaq oo gaalkacyo nooga soo warama
v o a da waa idin salaamaya marka hore magacayga iyo magaca galmudugna waxaan idinkugu hambalyaynayaa sanad guurida sagaalaad ee ka soo wareegtay aasaaska laanta afka soomaaliga v o a runtii v o a waa warbaahin aada casri u ah kana howlgasha caalamkao dhan oo si international level loo dhegeysto annagu galmudug ahaan waa soo dhaweynaynaa waayo waxaa noo jooga weriye oo ay haddaba adiga suurtagal kuu tahay inaad aragtideenna iyo codkeenna aad ku biiriso barnaamijka dabaaldega sanad guurada sagaalaad ee v o a da laanta afka soomaaliga v o a waxaan idinkusii boorin lahaa in intaas laga sii badiyo oo fadhiyo badan la gaarsiiyo oo galmudug oo kaleetood hadda meesha hal weriye uu nooga joogo in station dhan laga sameeyo adigoo galmudug nala jooga iyo inta daafaha caalamka joogta iyo xarunta weyne dalka maraykanka ku taala intaan garanan karno iyo intaanan garan karinba waa idin salaamayna waana idin hambalyeynayna magacayga iyo magaca galmudug ayaana idinkugu hambalyeynaya abwaan maxamuud cabdulaahi ciise singub ayaa aragtidiisa la xidhiidha v o a iyo waxa ay soo kordhisay kasakow waxa uu soo jeedinayaa talooyin kala duwan oo intooda badani ay la xidhiidhaan barnaamijyada ay tabiso mar uu beledweyne booqday abwaanku ayuu u waramay wariyaheenna xuseen xasan dhaqane wax badan baad samayseen oo weliba warar faahfaahsan oo kuwa kale ka fara badan oo aad aada u mooda inay u fiican yihiin wariyaasheedu boqol kiiba boqol waayo way waxay ahayd abuurkeedu da'deedu way yarayd af soomaaligan v o a da maantana iyadaa ugu horreysaan odhan karaa maanta iyadaa ugu horreysaan odhan karaa waayo kolkii u- waxay warantaa hadday u yarta hal saac waad ka boganaysaa waan idinku mahadinaynaa Eh, waa isxilqaanteen waxaan qabaa dalka maanta siduu soo gaadhay inay warfaafin iyo tahay diyaaradahan dadku leeyahay adeega iyo xawaaladaha intaasaanu qabaa inay ku simeen maanta nabadda timaada dadka inay ku simeen ayaan qabaa
wararka ay gudbiso v o da ka sokow ma isleedahay soomaaliya wax badan ayay ku kordhisay oo aanan hor dadkeena u heli karin
aada iyo aada mid waxaa weeye innagu waxaynu dhegaysan jirnay oo, een, b b c een, laba xaalo labadaba oo hada waa dawladda ugu weyn een, ayay ka furan tahay oo dee tixgelin bay leedahay oo dee hadalka qofka dawladda ugu weyn oo kolka hadasho waxaa waxaa loo qaataa inuu wax macquula yahay een, waxaa kaloo joogtaan een, dal fog oo dee yurubtan aynu isku dhownahay iyo ma waxaa laga soo tuuraya dhul fog baa laga soo tuuraya waxaa kale oo ay samaysay dadaal badan oo waxaan u malayn dunida meel ayna joogin inay yar tahay marka waxay kordhisay waxyaalo fara badan fara badan fara badan fara badan xoghayn badan bay samaysay warar badan bay samaysay meelo badan oo la ogeyn bay gacantogyaalaysa waxyaalo badan oo baraarugaa la sameeyey ma- v o a waxa weeye maaragtay waxay xisaaban tahay een, inay qayb weyn ka qaateen een, ummadda soomaaliyeed een, kabideedii inay qayb weyn ka qaateen wax dhaliilana waxaan ku hayaa een, doodda kaalan dhaliishaan ku hayaa waxaa weeye weli laba ruux oo tiraa fikradaasaan raacsanahay may soo gelin deedna waxaad kalkaa ka dheehanaysaa kolkuu mid waqliba hadlo waxaad ka dheehanaysaa inuu qoladiisa u hadlay anigu taa keliyaan dhalleel ku arkay doodda gaaban waxaanan kale oon ku tarin lahaa brofesor hebelsha iska daaya doctor hebel iyo aqoon-yahan hebel iyo ma qabo Qof- qofka magaciisaa loogu yeedhaa waayo waxa weeye een, qofkii haddii la yidhaha baawar weyn la siiyo baawar weyn haddii la siiyo waa dhibaato weyn marka waxa weeye doodda gaaban waxaan odhan lahaa si u yar bedela wax tala ah oo aad u jeedinayso maamulka iyo shaqaalaha v o a oo barnaamijyada ay wadaan in wax laga bedelo ama wax lagu kordhiyo horta inaan dhaliilaa waa khalad oo waayo meel maran bay ka soo bilaabeen meel fogna way marayaan horta waan dhiiri gelinayaa waxaan ku dhiiri gelinayaa inay ka qaateen jabkii soomaaliya kabideeda ay dhaqaaqaysa inay wax weyn ka qaateen dadku dee ma wada eh, eh, ma wada heri karo janska magaariga laakiin nin walaba reediyo buu qaataa wuxuu la socdaa waxbaa marka kolka af ingiriiska lagu hadlay ama carabiga lagu hadlay ama faransiiska lagu hadlay anagu ma naqaano marka dee kolkay v o a ay ku hadasho een, iyadoo maraykan joogta dee af soomaali ku hadasho een, dadka way kaa xigaan dadkale kale waxaan ku ammaanayaa sida dhaqsaha badan ay dareenkeedu yani u gaadheen adduunka waxaa kale oo dhalishaydu tahay een, hanagu kibrinina jaamicii aan waxba noo qabanayn waxba nooma qabto aqoon-yahanka waxba nooma qabto wuuna kala tuuraa wuxuu maqnaa soddon sano waxbuu iskaga soo dhiganayaa ma iska joogyaaba nama yaqaan waxaanu ka xanaaqna ma yaqaan saanu u wada doodna ma yaqaan arqabada ma yaqaan habaryar ma yaqaan abti ma yaqaan inaabti ma yaqaan degaan ma yaqaan wuu imanayaa tacliim baan wataa buu leeyay taa dhaliishada waxaan odhan lahaa si kale uma dhaliileen ninku darajadiisa ha wato waxaa kaloo beledweyne hambalyo iyo talooyinba ka soo diray bashiir xuseen dhoorre oo ah guddoomiye ku-xigeenka degmada beledweyne waxaana xiga maxamed cismaan makaraan oo maamule ka ah idaacadda hiiraan weyn oo v o a da sii baahisa marka hore waxaan u hambalaynayaa sagaal sano guuradii ee v o a ay ku soo laabatay laanteeda af soomaaliga hawada waxaan aniga aad ahaan uga warqabaa anoo ka mid a maamulka gobolka hiiraan gaar ahaan degmada beledweyne waxyaabaha ay howlaha ay u qabato v o a-da ummadda amaba habka een, saxaafadeed ay u gudbiso waxyaabaha ku saabsan siyaasadda amaba wacyiga jira amaba waxaa kaloo dhihi karnaa wacyigelinta ay dadka xataa ay gaarsiiso waa midaan aada iyo aada u riyaaqnay waxyaabaha kaleeto oo aan ogsoonahay waxaan ogsoonahay dadka populationka hadda adduunyada dhalinyarada boqolkiiba waxaa la yihahda waa toddobaatan sida soomaalida la sheego xataa barnaamijkaas gaarka ay kusoo kordhisay ee todobada saac ee markoo ah barnaamijka dhalinyarada ayadoo laftigeeda waxay siinaysaa dhiirigelin iyo wacyigelin dhalinyarada oo ah jiilkii dambe ama dadkii maarata mustaqbalkan dalkan wax u noqon lahaa ummaddan kaletana inay ila qabtaan jeclahay in la yidhahdo un soomaalidu ay tirahdo v o e da waa sheegtay oo wararkeeda ay noqoto warar maarata aada iyo aada loogu kalsoon yahay iyo habka wariyaasheeda ku kala baasan dalka gudihiisa iyo dibaddiisa ay u yihiin dad laftigeeda aqoonta saxaafadeed oo u kaamil uu yahay anigoo ku hadlaya magaca warbaahinta hiiraan weyn ee degmooyinka beledweyne iyo buulo burde oo ay tahay idaacad aan mar walba baahino afarta mar oo ay soo gasho v o eda qeybteeda afka soomaaliga oo aan u baahino dadka soomaaliyeed ee ku dhaqan magaalooyinka beledweyne iyo buulo burde deegaanada hoos yimaada xilliyada aan baahinana dadku waxay yihiin kuwo si aada ugu xiran islamarkaana dhegaysto marka sanad gurada sagaalaad ee v o eda waxaan leeyahay hambalyo waxaad arkaysaa xilliga hore ee soomaaliya ama geeska afrikada bari markay tahay saacadda laba iyo tobanka subaxnimo ama lixda aroornimo in dadka soomaaliyeed ay aada u sugayaan oo aada u dhegaysanayaan oo meelaha lagu qaxweeyo inta badan dadka soomaaliyeedna waxa ay ka helaan xogaha saxda ah ee caalamka iyo gudaha iyo dibadda ka jiro magacaygu waa faarax cabdi cali oo ku nool magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan runtii waxaan ku hambalaynayaa idaacadda c o a oo ay tahay sanad guuradeedii sagaalaad idaacadda c o a waa idaacadda ugu dhegeysiga badan gobolka hiiraan ama magaalada beledweyne runtii barnaamijyada ay soo daysana waa barnaamijyo runtii dadka ay ka wada heleen aniga kaas ahaan runtii aan aad u daneeyo dhegeysigeedana wuu ugu badan yahay marka madaxa idaacadda dhamaan yabarow waa hambaleynayaa iyo shaqaalaha kale guud barnaamijyada ay soo deeyaan oo sportis leh oo dhaqanka leh ganacsiga leh wararka iyo dhacdooyinka barnaamijka martida iyo microfonka barnaamijyo runtii aan aad u daneeya jiro v o eda aan ka dhegeysto sanad guuridan waa sanad guuridii sagaalaad waxaan rajaynaynaa insha allah sanad guuridii boqolaad ayadoo la dabaaldegaano in marka ciddii nool aragto insha allah marka aadaan ugu hambalaynayna insha allah waxaa jira dhegaystayaal fara badan oo jecel inay su-aalo weydiiyaan madaxa laanta af soomaaliga ee v o a cabdiraxmaan yabarow hase yeeshee waxaanu ka cudur daaranaynaa inaanan dhammaantood wada gudbin karin wakhtiga oo cidhiiri ah hawadii su-aasha ugu horeysa bismi illaahi raxmaan raxiim magacaygu waa cabdiqaadir roogow isaaq oo ku nool magaalada muqdisho marka waan salaamayaa dhammaan idaacadda v o a da marka waxaan rabaa inaan weydiiyo agaasimaha laanta af soomaaliga ee v o a barnaamijkan uu daayo abwaan idaajaa waan aad baan u xiiseeyaa barnaamijkaas uu daayo marka cod ahaan waan u maqalnaa marka ma heli karnaa website-ka isagoo qoraal ahaan ah taasaan raba inaan weydiiyo waad mahadsan tahay marka hore cabdilqaadir waad mahadsan tahay intaas aanan jawaabta cabdilqaadir robow iyo su-aasha uu ka qabo barnaamijka dhaqanka iyo hiddaha aanan u gelin waxaan marka hore aan salaan u dirayaa dhammaan dhegaystayaasha laanta af soomaaliga ee v o a aanan uga mahadinayaa dhegaysigooda iyo naqdinta iyo hambalyada iyo wax alla wixii xiriira ay mar walba sida joogtaa nooga soo diraan waxaa kaloo iyagana aan si gaara ugu mahadinayaa aqoon-yahanada mar walba nagala qayb gala ee ummadda u iftiisha barnaamijyada kala duwan iyo waxyaabaha aanu ka hadalla ee dadku ay danaynayaan oo mar walba wakhtigooda qaaligaana siiya haddii aan usoo noqdo cabdilqaadir robow isxaaq su-aasha uu ku leeyahay ma heli karnaa barnaamijka dhaqanka hiddaha oo qoraala cabdilqaadir waxaan la heli karin ma jirto wakhtigan xaadirka ah shaqaalaha aanu hayno intaa ay sameeyaanba ayay ku filan yihiin laakiin waa waxaan ku talageli karna mustaqbalka oon eegi karno haddii rabbi idmo inaanu ballaarino oo saaad sheegtay qoraaladana la kaydiyo oo si dadku ay iyagoo qoraalana ay uga bogtaan waa talo fiican iyadana waan tixgelinaynaa su-aashaada cabdulaahi cawad muuse abwaan cabdukale okay marka hore horta idaacadda fiooda waa u hambalyeynaya intaan markaan ka gudba waxa weeye idaacaddu muddada ay jirtay iyo nuxurkeeda iyo waxqabadkeedu ismale way ka weyn tahay muddada ay jirtay waxqabadkeedu balse waxyaabaha aan tabaya waxa weeye laba qodob keliya qodobka koobaad dhinaca suugaanta soomaaliyeed ee nin qoraa asara ah soomaaliyeed abwaan datoor qoraa axmed faarax ciidajaa ayaa suugaan ka sii dayay laakiin intii dhimatay suugaantoodu sii daaya inta nool waa ilowdeen dadka nool oo dhowr iyo labaatanka sanoo burburka ama qaangaaray ama xilliyadii ku dhowaa suugaantoodii waa ilowdeene ha la sii daayo aad baad u mahadsan tahay cabdulaahi cawad muuse awaan cawdgale oo la ii sheegay inuu boosaaso joogo cabdulaahi malaha sibayba kaa noqotay mar haddaad awaan tahay boosaasana aad wakhtigan xaadirkaa joogto waxaa kula joogaba ninkaa su-aasha u qabtay axmed faarax cali idaaja oo isna ka soo qayb galay kulan loogu qabtay abwaanada oo jaamacad ku taalla boosaaso ay qabatay oo maalmaha socday markaa malaha way ku wanaagsanaadan axmed is aragtaan balse annaga kaa gaarsiin doonna haddiise aan isku dayo inaan ka jawaabo su-aashaada waa runtaa oo abwaano badan oo dhintay ayaa warkooda iyo murtidooda la soo daaya haddee dadkuna waxay u badan yihiin kuwii hore ayay u badan yihiin oo sugaanta abwaanadoodii waa wada tegeen haddii ahaan lahayn kuwa heesaayay iyo haddii wax kuwa curinayayba heesaha markaanu sii daynayna waxaad maqashaa maxamed axmed iyo mogool iyo maxamed sulaymaan iyo qaar badan oo jecleen inayna ayna nala joogin oo ay maqan yihiin laakiin saasoy tahay qoraaga axmed faarax cali idaaja waxaanuu urushay kumuu talagelin inuu dad dhintay keliya ka keeno kuwii tegey ee dhintay oo dee wakhtigooda aniga adiga aanan joogin iyo kuwa naga dambeeya waa loo baahan yahay in la ogaado oo uu soo qaato saasooy tahay haddana marar badan waxaad maqashaa isaga oo leh nin hebel ama abwaan hebel ayaa wakhti hebel aan la kulmay kuwo badan oo uu la kulmay uu raadshayna way jirtaa oo iyagoo nool uu la hadlay dee tii adana ay u timid kadib waxaa ugu dambeeyey haddaad xasuusto barnaamijyadii toddobaadiina soo dhaafay uu sii daayey abwaan cali sugule oo uu ka sheekeeyey markii isku dambaysay meeshii ugu tegey meesha la yidhahdo cajimaan mise shaariqa midkood uu ugu tegey aqalkii uu ka deganaa oo uu ka sheekeeyey qaabilaadiisii iyo qolkii ugu tegey marka way jirtaa in maarkin oo dad noolna lala hadlo kuwa dhintayna aan laga tegaynin oo ujeeddada barnaamijkaaba wuxuu yahay dhaqankiiyo hiddihii in lagu nooleeyo oo hadday nool yihiin haddii kale taada talada ah in markin oo kuwa noolna lala hadlo maaqan inaad la socotee waxaa jira barnaamijaan ugu talagalay dhallinyarada oo baxa kowda iyo barhka duhurnimo ilaa labada duhurnimo maalin kasta maalinta axadda ah waxa aanu u hibaynay dhinaca suugaanta oo aan ugu magacdarnay hibada iyo hal abuurka oo axad kasta baxa xataa caweyska isagoo kooban ayaanu kusii daynaa caweyska oo baxa isaguna maalinta sabtida habeennimada axaddu soo gelayso marka barnaamijyadu way jiraan dhallinyarada lagama tegin waanad ku mahadsan tahay in markano aadna xasuusiso qoraaga axmed faarax cali idaajaana emailkaaga ayaan u gudbin doonaa si isaga laftiisana fikirkiisa uu kugu soo diro haddii rabbi idmo bismillahi raxmaan raxiim magacaygu waa fawsiye xasan maxamed ku nool soomaaliya muqdisho waxaana socdaa barnaamijkan qumanaha barnaamij qiimo leh oo aada u fiican oo tayo leh waaye marka cabdiraxmaan gibro waxaan weydiin lahay maka dhigi karaa telefishin muuqaal ah si aan ugu badno barnaamijkaas mar walbo fawzi aad baad u mahadsan tahay barnaamijka qubanaha saad u sheegtay dad badan baa aad u jecel oo na soo weydiiya in la ballaariyo markii hore aanu bilaabaynay tijaabi u ahaa laakiin iminka waa ka hirgalay oo weynaaday shan iyo toban daqiiqa ayuu iminka ku eg yahay haddii rabbi idmo wakhtigan xaadirka lafteeda waxa socda dadaallo aan doonayn inaan nuso saaca ku gaarsiino oo halkuu shan iyo toban daqiiqa ka yahay nuso saaca uu noqdo oo oo aan ballaarino laakiin in t v laga dhigo wakhti badan socda mudday qaadan doontaa waxaase aan doonaya inaan carabka ku dhejiyo wakhtigan xaadirkaee maanta la joogo waxaa loo socdaa dhinaca t v-ga iyo digitalka iyo wixii la halmaala raadiyuhuna wuu sii yaraanayaa sidaas daraaddeed iminka durba waxaa noo soo baxaya in idaacado kale ay isku diyaarinayaan inay sameeyaan t v qaarna kuwii ku jirana ay ballaariyaan v o a lafteedana kama marno oo qorshahaasi wuu noo yaallaa wakhti ay noqotoba waa la ballaarin doonaa heer t v-na wuu gaari doonaa haddii rabbi idmo cabdiraxmaan aniga laf ahaantayda aan sii raacsadee idaacaddu muddo ayay soo jirtay heerar kala duwanna way soo martay oo marba tallaabo ayay horey u qaadaysay idaacad bay ku bilaabatay labo saddex ilaa idaacaddii afraad ay qiyaastii laba bilood ka hor hawada ku soo biirtay duhurkii horumarkii ma istaagay ma inta ayuu ku idil yahay mise waxaa jira qorshayaal kale oo horu socodkii idaacadda lagu bartay qaybka oo soo socda oo aad dhegaystayaasha la wadaagi karto mahadsan jacfar wax istaaga ma jiraan markii shaqo gacanta lagu hayo oo hawl la qabto mar walba hamaddu waxay tahay in la weyneeyo oo meesha la joogo laga sii kordho oo la sii badiyo wixii baa wakhti qaadanaya waxay ku xidhan tahay duruufaha xagga lacageed iyo xagga shaqaale iyo wixii abaabul ah iyo baahida markaas jirta sida markaasi loo arko ayay wuxuu ku xiran yihiin waa sidaad u sheegtay nusu saace ayay ahayd idaacaddii ugu horreyseen ku bilownay maanta oo kale sagaal sano ka hor february labaiyo tobankeedii sanadkii labada kun iyo toddobadii maanta oo kale ayaa waxaan ku bilownay nusu saace bilowday toddobadiiyo barki fiidnimo ilaa siddeeddii fiidnimo dhowr bilood kadibna waxaan ku darnay mid saacad ah waa midda afarta galabtii soo gasha ilaa shanta galabtii socota waxaa markaa ku soo xigay laba sano kadib inaanu ku darnay idaacadda lixda iyo barhka aroortii soo gasha ilaa iyo toddobada aroornimo waxaa u dambaysay tani aad xustay ee labada bilood ka hor aanu bilownay ee duhurkii soo gasha kowda iyo barhka ilaa labada duhurnimo oo iyada aanu ugu gaar yeelnay arrimaha dhallinyarada oo aan u bixinay barnaamijka dhallinyarada maanta marka markaa saad arkaysa horumarku wuu socdaa xagga raadiyaha keliya maahane dhinaca t v-gana waataan hadda gabadha uga jawaabayey oo nusu saaca ayaanu ka dhigi doonaa kadibna waxaa laga yaabaa in maakna maalin walba noqdo halku hadda uu toddobaadkii marka yahay waxaa dhinaca kale digitalka matalan websiteka oo kale oo berigii hore xafiiska dadka jooga oo dhan way wada gelshaan oo maalinba qof lagu qori jiray hadda waxaa loo qaybay hal qof oo loo qoray oo loo shaqaaleeyey oo wax kale aan qabanin oo websiteka keliya ka shaqeeya marka horumarku wuu soconaya haddii rabbi idmo waxaana la jaanqaadi doonaa mar walba baahida jirta iyo imkaaniyaadka iyo duruufaha aan annaga xaggeenna ka suurto gala sidaad maqlaysay barnaamijka maanta waxaad ku jira talooyin badan oo dad ay soo jeesheen in qaarkood ay barnaamijyo cusub ay doonayaan qaarna ay ku talinayaan in la badsho marka duruufahaasi iyo baahida xagga shacibkana dhegaysanaya ka jirta annagoo eegayna isla markaasna la kaashanayna arrimaha dhaqaale iyo suurtagalka xaggayaga ay ka tahay ayaanu tixgelin doonaa wixii horumara ee imaan doona iyadoo mar walba wixii nagu soo biira aan dadka sii ogeysiin doona haddii rabbi idmo aad ayaad u mahadsan tahay kaasi waxa uu ahaa cabdiraxmaan iyabarow madaxa laanta af soomaaliga oo ka jawaabayay su'aalo ay qaar ka mida dhegaystayaasha v o edu weydiinayeen guud ahaan barnaamijkii faaqidaada toddobaadka oo maanta aanu ku soo qaadnay xuska sagaal sano guurada markii dib loo howlgeliyey laanta af soomaaliga ee v o a intaa ayaan ku ekaynayaa waxaan hambalyo leeyahay asxaabtayda idaacadda maamul iyo wariyayaalba dhegaystayaashana waan uga mahadnaqayaa farxadda ay nala wadaageen waxaanan eebbe ka rajaynayaa in sannadkan kiisa aannu nabad iyo barwaaqo ku wada gaadhno aniga iyo dhammaan saaxiibbada barnaamijka igala qayb galay waxaan idinku dhaafaynaa ammaanaha